taliyaha guud ee ciidanka dab-demiska somalilan axmed maxamed xasan ayaa agab kala duwan oo loogu talagalay inay ku shaqeeyaan ciidanka dab-demiska ku wareejiyay guddoomiyaha golaha deegaanka magaalada berbera cabdishakuur maxamuud xasan waxaa ka qeyb galay madasha lagu wareejinaya agabka mas-uuliyiinta magaalada berbera iyo qaar ka mid ah ciidanka dab-demiska iyo marti sharaf kale axmed maxamed xasan taliyaha guud ee ciidanka dab-demiska somalilan ayaa ka warbixiyey agabka kala duwan maanta halkan waxaanu keennay qalab isku dhan qalabkii dabka laga gashan lahaa oo dhan hadday noqoto koofiyad hadday noqoto koorhkii surwaalkii kabihii iyo kuwii gacmaa la gashan ee globeskii marka waa kan wiid hor yaalla waa noocii ugu dambeeyey uguna qaalisanaa baanu keennay sideed iyo soddon inan baa ka shaqeeya berbera mid walba waa sideed iyo soddon kun weyn sideed iyo soddon kun marka qiimaha ay leeyihiin iyo maxaa la idhahdaa awoodda ay leeyihiin baa qaalinimada kaaga muuqanaya marka waa in la daryeelaa dhalinyaradana waxaa kula talinaya in la daryeelo leano de sanad walba lama heli karo ilaa shan sano lix sanadood bay ciidanka dabdeed ku shaqeeyaan cabdishakuur maxamuud xasan guddoomiyaha golaha deegaanka magaalada berbera ayaa u mahad celiyey taliyaha ciidanka dabdemiska somalilan insha allahu taliya sideenu ka ballanay annaguna lafdhabar baanu nahay lafdhabar baananu ahaan doonaa insha allahu ciday u adeegayaan ay u shaqeynayaan waa bulshadeydii ciday u shaqeynayaan waa dadka reer berbera waa magaalo runtii kulul cimilo gaara leh laba bilood oo gaaroo dabeyli dhacda ay jirto dadku u baahan wacyigelin hantidii qaranka ugu badneed ee taallo hadday tahay dekeda dhexdeeda iyo hadday tahay bakhaaradaba ilaahay subxana watacaala waxaan ka baryaynaa inay intan kasii ballaadhaan oo xarumo intan ka bataan sidaynu ka wada hadalnay sanadka soo socdana qorshaha degmada miisaaniyadda aanu ku dari doonaa wixii baahidu ay tahay maxaan ku rahdaa xarunta damisku ay u baahan tahay sidaan awalba u gacan haynay baanu usii gacan hayn doonaa oo weliba u gacan weynaan doonaa la shaqeyn doonaa haddii ilaahay ka dhigo aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa halwadeenada iyo mas-uuliyiinta halkan jooga hantida intan la eeg ee aada soo kordhisay na iyadana dee farxaddeeday leedahay oo sideed iyo soddon qof oo shaqaalaa ama ciidana oo diyaar waa shaqadoodii iyo oo qof kastaaba sadkiisu uu kun dollar uu ku salaysan yahay waan garan karanaa wuxuu qofkani wuxuu huurayaa naftiisi kaa furanta taagan iyo isaga wax farqiga udhexeeya ma jiro kana naftiisu u hurayaa siduu dadkaa ku yimi dabku inuu inuu badbaadiyo weliba dabku keliya maaha hadday duufaana dhacaan ilahi subxana watacala nama tuso iyo haddii sidii tii u dambeysay ka howlgaleen imika maanta jirto gurigii dumey oo kale ay uga howlgaleen sidaa oo kale haddii bilaacadu cid la godo kale se uga howlgalaan adigu hawl kasta oo ku timaada dadkan bay heegan u yihiin aada iyo aad baan ugu mahadnaqanay